barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah oo laba iyo toban ay tahay bisha julaay ee sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeena duhurnimona barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayneeda ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno ilbaxnimada soomaalidii hore ee samaynta dhiisha hadhuubka iyo weliba xeedhooyinka gabadhaan haam tolin ama hadhuub tolinna yaradba cidi kama bixin jirin waxaana loo sameeyaa haan lagu lusho dhiil dhitada lagu dhigto dhiil caruurta wax loogu dhigo labadii hadhuub kii lo-da lagu maalayey iyo kii geela lagu maalayey iyo kii riyaha lagu maalayey dhinacii heesaha ayaan ayaguna barnaamijka ka marnayn
qodobadaas iyo weliba wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dalka turkiga ayaa jimcihii toddobaadkan waxa uu helay gantaallada difaaca markii ugu horreysay keenista gantaaladan difaaca ayaa lagu sameeyey saldhigga milatariga ee caasimada bannaanka kaga yaala ankara heshiiska hubka ee ruushka ayaa ah kii ugu horreeyey ee xubin ka mid a xubnaha neto looga keena walaac waxaana walaacaasi uu ku salaysan yahay in turkiga uu si dhow ula shaqeynayo moscow dowladda maraykanka ayaa si xoogan waxay ugu jeedisay turkiga inuu ka baxo heshiiskan oo ay sheegeen inay ku kacayso laba bilyan oo dollar waxaana looga digay ankara in la saari doono cunuqabateen lagu cadaadinaya dhaqaalaheeda haddii u janjeerkeeda dhanka ruushka aysan joojinin
dalka britain ayaa khamiistii shalay sheegay in doonyo ay iiraan leedahay ay isku dayeen inay jidka ka xanibaan markab saliid sida oo ay leedahay islamarkaana ku socday kanaalka harmuus qoraal ay dowladda britain soo saartay ayaa lagu sheegay in saddex doonyood oo iiraan ay leedahay ay qayb ka ahaayeen falkan islamarkaana ay dib u laabteen kadib markii ay digniin toosa ka heleen markab dagaal oo britain ay leedahay ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa iyaguna dhankooga eedan diiday iyaga oo war ay soo saareenna ku sheegay in doonyuhu ay wadeen shaqadoodii caadiga ahayd islamarkaana aan wax iska horimaadii dhex marin cid kale gaar ahaan britain dowrwacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanadu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka soo gaaraya stuudiyaha v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta haatanoo kale aad dhegaysataan waxaana toddobaadkan magaalada laasxaanood noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno haddii rabbi raalli ka dhigo farsamadii weel samaynta hadhuubbada iyo xeedhooyinka iyo qaybaha kala duwanaya dadkii hore ee soomaaliyeed ay si weyn u isticmaali jireen haatanna ay isticmaalaan aamine axmed cali oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaha marti noogu ah ayaa sheegtay muddo soddon sannadooda in ay samaynaysay agabka guryaha la dhigto oo ay ka midkeeyeen xeedhyaha dhiilaha iyo waxyaabaha kala duwan ee sida weyn loo isticmaalo waxay uga warrantay faa'iidada qalabkani iska leeyahay iyo muhiimadda dadkii hore ee soomaaliyeed uu lahaa dadkii hore waa isticmaali jireen awoowayaasheen aabbayaasheen waa dhaqanka soomaalidu leedahay weel kalena may lahaan jirin intii dambe mooyaane weelkaa hore unbaa la isticmaali jiray macaalshaahiyada waa lagu cabbi jiray haddase waa la bedelay markaa reer miyigu hadeerto sidiisiibuu u isticmaalaa weelkan reer magaalkuna waa isticmaalaa dad badan oo caana ku shubtaa jira oo magaalada ku haysta reer miyiguna hadhuub iyo dhiil iyo haan iyo hadhuub yar hadhuub weyn mid jaar kurayada wiilashii geela ku xigtaan mid aroortii iyo habeenkii lagu liso oo ka yara weyn marka sidii baa soomaalidu u isticmaashaa weelka caafimaadkaana ku jira ha la ogaado weelkii ha lagu noqdo ha la isticmaalo waanuna tolaynaa waanuna toli doonaa haddii alla ka dhigo idamka ilaahay haweenku qiimo badan bay ugu fadhiday bal ka waran dumarku siday ugu dhiirigelin jireen inay hooyooyinku ay gabdhaha baraan iyo sida loo baran jiray iyo qaabkaad adigu kusoo barbaartay ee aad ku baratay oo kale bal iga war hooyaday ayaa toli jirtay dabadeedna markay marba ka kacdo ayaan ku u mudmudi jiray dabadeedna waa ku bartay gabadhaan haam tolin ama hadhuub tolinna yaradba cidi kama bixin jirin ama aan hareer madow samayn yarad cidi kama bixin jirin marka saasaa gabdhuhu u baran jireen oo ay u maxaan idhaahdaye u qiimeyn jireen aad iyo aad ayay u qiimeyn jireen si xoolana looga bixiyo ayna u bartaan oo ayna hadhowto u baryin dadka ayan u baryin ay gurigeeda u samayso tusaale oo kale qaabkabay u beri jireen ama ay gabadha looga rabay inay weelkaas oo kala samayso hooyadu horta hadday tolayso oo ay aragto iyadaaba iska baranaysa oo dee hooyadeedu wixii ay qabanaysaba waa ku dayataa gabadha kalena hadday doonto jaarkeedu markuu arko inay tolayso iyana waa ku dayataa marka gabadhiba gabadhay ka fiiro badan tahay ayaa waxaan ku dhaqaaqaa tolina karaa qof waliba ma tuli karo marka ugu horeysa horta maxay ka samaysan tahay iyo imise qeybood bay u kala baxaana waxa weeye horta waxani waxa weeye waa dhir ilaahayna siiyey oo duurka uu ilaahayna ku beeray dabadeedna qaab loo gubo iyo qaab loo sameeyo iyo qaab loo jeexjeexa ayuu leeyahay waana laga ganacsadaa waxaana loo sameeyaa haan lagu lusho dhiil dhitada lagu dhigto dhiil caruurta wax loogu dhigo labadii hadhuub kii looda lagu maalayey iyo kii gela lagu maalayey iyo kii riyaha lagu maalayey iyo kii idaha lagu maalayey saddex afarta nooc waa kala nooc noocba sibuu u samaysan yahay noocma si ayuu u samaysan yahay ka geelu waa afwan yahay ka loodu waa qargodan yahay ka riyuhu waa midh yar jaar yar baa jira oo geel jiruhu qaato oo uu ku xigto geela oo isaguna yar marka saas intaasoo weel ayuu ka kooban yahay kale marka la rabo in la sameeyo ka ugu weyn oo harugaalka ah wax lagu liso bal qaabka loo sameeyo iyo muddada uu socdo iyo waxa looga baahan yahay marka haruggaal geela lagu maalo oo labada nin ay rabaan inay hal ku wada lisaan maxaa la rabaa inuu noqdo waxaa la rabaa inuu noqdo haruubka u weyn ee labada nin geela ku listo labada halaad lagu lisayo waa inuu toddoba galaas qaadaa markuu ugu yaryahay hadhuubka ka yari waa inuu saddex qaadaa ama laba qaadaa jaarka yar ee geeljiruhu qaato koombuu qaadaa ama laba koombuu qaadaa dhiisha haanta lagu lusho ariga waa laba haamood midi waa haan weyn caano badan bay qaadaa ilaa shan iyo toban koomba lagu lulaa haanta yarna ilaa toddoba koombo sideed koombo ayaa lagu lulaa waa marka xooluhu yareeyaan dhiisha dhiitadu waa gaar dhiisha geela loo geystaa waa gaar dhiisha caruurta caanaha loogu shubaa waa gaar dhiil baa jirta iyadana kaydka lagu dhigo oo la yidhaahdo marba martidii timaada ha loogu shubo haddii odaygu joogana ha loogu shubo oo lagu dhigo oo xoolo gaara lagu liso oo lagu dhigo oo aan la rabin in la taataabto hadda dhiila iyo ag yaallaa waxay qaadaan midi waxay qaadaa saddex midi waxay qaadaa labo midi waxay qaadaa kombiya badh hadhuubkii yaraa oo isna iyo ag yaal oo aan gacanta ku hayo waa jaar yaroo geela lagu lisayo aan kii weyna ahayn mid dhexoo hal keliya lagu lisaya ah waxaad ii sheegtay muddo soddon sanaa inaad samaynaysay dhiilaha iyo haamaha iyo hadhuubada wax kasta oo xoolaha loo isticmaalo bal ka waran waxyaabaha adiga sida weyn kugu dhaliyey inaad dhaqankaasi hayso macno weyn bay igu fadhidaa waa layga soo doontaa waa layga codsadaa anoo magaalada joogaa miya layga soo codsadaa waxaa la yidhaahdaa noo samee shaygaasaanu u baahannahay ama lacag bay siiyaan ama waaba ugu taburacaa inta badan dadkaana waaba ugu taburacaa laakiin markay iisoo marto qofkii iga codsada midiiba waanu tolaa waana ka iibsada marba qiimihii aan kula heshin karo dhiisha oo kale labaatan doolar shan iyo labaatan hadhuubka oo kale labaatan doolar shan iyo toban marba qiimihii aanu iskaga heshino ayaanu ku kala iibsana haamaha soddon doolar afartan doolar marba wixii ay ahaantu siday tahay intay la eg tahay way sii yaraanayaan oo dhaqankani way ka tegayaan dad badan weliba haweenka oo miiga ayuu ku dambeyn jira bal dhibaatooyinka keena in laga tago in weelkii la sameeyo oo la tolo bal ka waran waa ka baxayaan mar haddaan dee gabdhaha soo dhaldhashaa ama dhaldhashay ayan tolin oo ayan baran dee weelkeenu wuu baxayaa dhaqankeenuna waa guuraya haddaan lagu dadaalino la soo celin dhaqankeenna waa guurayaa dhaqankeen hadda shirkaamo iyaba awrta la saaraa bal awr dhan oo gaadiidahoo aqal dhan oo la dhisayo qaadaya baa laba shirkaanoo biyaa la saarayaa suuragal maaha waa in haama loo talaa haamaa loo tali jiray awoowayaasheen ayeeyooyeenkeen haamay u tali jireen waaweynoo laba tanag qaada ama saddex tanag qaada saddex tanag waxaa qaada ama laba tanag qaadaana de waad garanaysaan waxay inta yihiin iyo inta maalmoode la cabi karo hadda se maalin walba ceelkay taagan yihiin waa xasaaranna waa shirkaamo waa ceeb adduunkaa markaa weelkii ha lagu noqdo oo hala tolo waxaa loo isticmaali jiroo kale quruxda inay guriga ka muuqdaan in ragga wax loogu soo shubo bal ka waran gabdhaha miyiga jooga maanta maxay isticmaalaana ileen
ceeb weeye horta gabadh guri joogta oo caana rag siinaysa ama gardeel ku siinaysa ama madiimad ku siinaysa waa ceeb adduunkaa waxa weeye gabadha waxaa xaq ah inay hadhuubkeena hidiga dhaqanka ahaa ay caanaha ku bixiso dhiishii dhitada ahaydna kasoo shubto ayaa xaqa uma arkaanba inay qurux tahay uma arkaanay laakiin waa quruxdii dhaqankeenna wey anigu waxaan ku garaadsaday iyadoo guriga hooyaday wada weel yahay oo macaal awrta lagu raro talatolay lagu raro ayaan ku garaadsaday in yar kadibna biraabaa la keenay lagu raro oo ay gacanta ku hayso oo ay dhiilihii tolayso oo haamihii tolayso oo wax walba tolayso oo bal ka waran marka hadhuubka la tolaya oo kale garaan haruub haruubgaalka oo kale muddo intee leeg buu qaataa waqti intee leeg baa toshaana wuxuu qaadanayaa shayga u badan bil uunbaa la tolaa hadduu shaygu u badan yahay bil uunbaa la tolaa waana sidii marba loo fadhiyo ee loogu farbaxsan yahay hadda hadhuubkan aan tolayo dhowr iyo tobaneeyo cisho ayaan tolayay dhowr kale oo shan cisho lix cishoaan ku darayaa bes markaa waa iska daynayaa insha allahu bilmillaahi kariim hadhuub kale oo ka weyn oo laga soo codsadayna waan tolayaa waadna arki doontaan oo adag weelkii samaynaysa iyo hadhuubadii iyo xeeryihii dadku sideeba arkaan dadka kusoo booqda ama kugu arkaadoo gacanta ku tolaya oo kale ama dhalinyarada hablaha oo aan horey u arkin waa ku farxaan wallaahi way ku farxaan waxay yidhaahdaan alla maadii bartid ama maadii itooshid ayay yidhaahdaan oo waa ku farxaan waaba iisoo daawasho tagaan oo yidhahdaan bal islaantii meeshay marinayso wax aad aragtid marka waa ku farxaanay say aan u tolaya ayay ku farxaan oo waa la yaabaanay qaar daawashay bay iigu yimaadaan oo is yidhahdaan bal waxaan sida islaantu is leedahay oo isuu daba marmarinayso aad daawatid marka insha allahu bilmillaahi kariin waanu sii wadaynaa waana wadi doonaa qofkii iga codsada inaan barana waa baraya waxaa jirta oo kale aamina xeedhada ta lagu rido reerka arooska ay isticmaalaan bal taa qaabka loo sameeyo bal iga waran maadaama magaalooyinka gaar ahaan magaalada laascanood oo kale aada looga isticmaalo xeeryahaasi qaabka loo sameeyo aada iyo aad baa laascanood looga isticmaalaa waana lagu tartamaa heblayntaas oo xeedhaha loo xidhay baa la yidhaahdaa marka xeedhooyinku waa qaab badan yihiin xeedhooyinka waaweyn ee la furo ee golaha lagu furo dee waa waaweyn yihiin oo muqmad badan baa lagu shubaa xeedhooyin dhexaa jira marka iyakana waan sameeyaa insha allahu waana idiin soo bandhigi doonaayo waan iyada waa caw oo maaha qabo waa cawda ka baxda wadankeenna ka baxda sida taleexoo kale cawda ka baxda weeye marka iyadana muddo yar baa lagu talaa wax yar baa lagu talaa iyadana waana isku tolliin waa uun la yaro kala waaweyneeya qaabka haanta loo talo caanaha lagu lusho iyo xeedhada maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waa kala toosan yihiin haanta caanaha lagu lushaa waa toosan tahay oo maxay hayto dee si qumanoo dee loogu talagalo inay caanaha u celisaa loo tolaa laakiin satiga bahalka la yidhaahda ee xerooyinka laga dhigo sati baa berigii hore la odhan jiray hadeer dad yar baa u yaqaan sati in la yidhaahdo marka xeedhaynu hadeer inaku nidhaanaa xeedhada madiimad baa lagu dhex ridaa dabadeedna saasaa timir baa afka laga saaraay oo lagu xidhaa dabadeedna ma qubayso si kasta haddii subag ugu jiro ma daadinayso marka xagga adayga haanta adag dee haanta waa waxa culayga gelaya ee dabka gelaya oo dee waa wax adag waana wax raandhiis badan hadda marka hadhuubkan wuu cad yahay bal ka wara shaqada u hadhay iyo sida uu ku noqonayo inuu caanihii wanaajiyo uu noqdo hadhuub bal ka war waxa uu ku noqonayaa shaqo badan baa u hadhay geed baa lasoo jafayaa asal baa la yidhaahdaa waa la karkarinayaa dabadeedna waa lagu casaynayaa sida xidnuhu gabdhaha u caseeyo ayaa lagu casaynayaa markuu casaadana waa la culayaa waa la deebinayaa dabadeedna marba caanaha lagu shubayaa waa laga ruxruxayaa waa laga qubayaa waa la culayaa waa celinaysaa waxba ma daadinayo mar haddii asal iyo culay laysu dabamariyo wuxuu daadinaya male haanta oo kale dadku hadda way lushaan maadaama xilli abaaraha fara badan ay dhaceen bal ka waran marka lulashada haanta lagu lulayo maxay ku kala duwan tahay inay subaga soo saarto maqaabka haanta u samaysan tahay mise inaysan xoolaysnayn oo kale markii la yidhahda haantaasi subag ma soo saarayso ciladaha ay leedahay maxay tahay waxa weeye haantu hadday caanuhu ka bataan oo ay ruxmi weydo dee subag ma soo saarto laakiin hadday haantu gudaweyn tahay caano fiicanina ku jiraan way soo saartaa sidaa dhiilaha loo aslo ayaana loona aslayaa loona culayaa dabadeedna waa celinaysaa in lagu fara adaygo oo dhaqankii soomaaliyeed la ilaaliyo oo dadkii soo jireenka ahaa ee waayeelka ahaa laga dhaxlay maadaama aada muddo fara badan oo soddon sano aad adigu weelkaa soo tolaysay kala duwan maxay tahayna dadka hadda waxaanba isleeyahay cuduradii faraha badani ma jiri jirin waana weelkaa jaandiga inaku haynaan samaysan wadamada shisheeye laynooga keenay marka waxaa caafimaad badan weelkeenna anigu caanahan ku shubtaa dhiisha dhiil baan samaystay caanahan ku shubtaa suuqan kaga soo qaadaa caruurtaan ugu shubtaa waxaa fiican in dhaqankeena lagu fara adaygo sidaa ayaan idinku gubaabinayaa horta alla marka la sameeyo waxay u baahan tahay in la geliyo galkii in sidadii meeshii la qabsanaya loo sameeyo waxyaabaha noocaas oo kale laga sameeyaa iyaduna maxay yihiin waxaa laga sameeyaa sidaha maas baa laga sameeyaa berigii hore saamaha geela ayaa loo jeexi jiray oo laga samayn jiray marka oo loo jilcin jiray haddase waxaa laga sameeyaa maaska maaskaa loo soo iibinayaa waa lagu samaynayaa xabadda dhiishaa waxaa lagu suumaneeyaa ama toban dollar ama sideed dollar ayaa lagu suumaneynayaa xabadda dhiishaa marka laga yimaado dadka reermiiga dee iyagu waxay u isticmaalaan inta hadda uu kusii hadhay inay weelkan gaar ahaan dhiilaha iyo hadhuubada ay u isticmaalaan xoolaha ama ay caanaha ku shubtaan dadka reer magaalka maxay u isticmaalaan dadka kaa iibsadaan waxay u isticmaalaan inta badan reermiiga ayaa qaata reermiyiguna waxay u isticmaalaan xoolahooday ku maalaan way jecel yihiin waa hidiya dhaqankoodii waa daba joogaan weli magaaladana dad baa qaata oo caruuraha ugu shubta oo sidii maaragtay dee guryahana dhigta oo qurux guryaha u dhigta qurux caanaha loogu shubo markaa quruxdaas ayay u sitaan looguna shubanayaa aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha ayaynu ku jiraa gabagabadiisii marka hadeertaan la rabo in qof la baro oo kale waxyaabaha looga baahan yahay haddaad rabtaan inaad gabdhaha bartaan oo kale maxay tahay waxaa looga baahan yahay in mudicii lasoo sameeyo bahasha laga sameeyana lasoo iibiyo suuqaa la keenaa oo lasoo iibiyaa marka waa la bari karaa si fududba ayaa loo bari karaa dhowr cisho hadday eegto way baranaysaa oo dad badan baan aragnay inay weelka ka tageen geeljirihii qaar ay ku lisayaan jabcada ay ku lisayaan caanihii oo kale haweenkii dhiilaha ay kusoo qaadi jireen meesha ay kasii baxayaan oo caagada lagu keenayo aada iyo aada buu dhaqankii u sii socdaa berigii hore caanaha waxaa lagu soo qaadi jiray waxa la yidhaahdo sibraar wuxuuna ahaa harag buu ahaa sibraarku waxaana bedelay dhiilo dhiilaha lagu soo qaadan jiray lagu soo iibgeyn jiray markaa dhaqankeenii waxaan idinka baryayaa in la soo celiyo waana xarago waana qurux waana caafimaad reeraan dee weel haysan oo weelkaa xoolaha haysanay ma jiro marka inta badanna wayba toshaan inta badani waa iibsataa qaarba sibay u soo galaan marka hadda la rabaa in la sameeyo weelku qaybo badan buu ka kooban yahay bal ka warra kii la qori jiray oo ay ka mid tahay fandhaaladii oo xeedhooyinku ka midka yihiin kuwaasi hadda sidee bay yihiin dadku ma sameeyaan mana qoraan hadda wadankeena laguma sameeyo waa loo keenaa iibbaa loo keenaa waana dhir teenna ilaahayna siiye weeye in laka samaysto oo fandhaaladii iyo xeedhooyinkii lasoo celiyo waa fiican tahay waana caafimaadka waxaana bedelay weel dee ay dumar iska xalayaane aan la xooleynayn ayaa bedelay marka dhaqankeennii ha la soo celiyo xeedhooyinkii fandhaaladii qurux bay ahaayeen waana lagu casuumi jiray dadka waxyaabaha aad kula talinayso haweenka soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay kaa dhagaysanayaan kuwa miyiga jooga iyo kuwa magaalooyinka jooga maxay yihiin kuwa miyiga jooga iyo kuwa magaalada joogaba dee waxaan ku gubaabin lahaa in dhaqankii la soo celiyo oo weelka xoolaha ah ee dhirteenna lagu culayo ee dhirteenna lagu aaslayo ee dhirteenna laga gurayo inay wax ku shubtaan oo iska daayaan wixii jaandeya iyo wixii daasada dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkiinni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkana ay marti inoogu ahayd aamino maxamed cali oo muddo soddon sano aad samaynaysay weelka guryaha loo isticmaalo sida xeedhiyaha dhiilaha iyo qaybaha kala duwan aamino ayaa ka hadashay muhiimadda ay iska lahaayeen qalabkaasi iyo sida dadka reer guuraaga ay u isticmaali jireen intaannu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxayna inala socodsiinayay islamarkaana magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariin olol mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacano wanaagsan ciddii warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasi ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan boggayga v o a somali com haatanna intaynaan dhinacii kaalmaha heesaha jalleecin aan saare cabdi axmed oo idaacadda ila daadihinaysaan ka codsado qodob iyo laba ka mida wararkii caalamka ugu waaweynaa haye saare mahadsaned cabdixakiim dalka turkiga ayaa jimcihii toddobaadkan waxa uu helay gantaalada difaaca markii ugu horreysay keenista gantaaladan difaaca oo lagu sameeyo saldhigga milatari ee bannaanka ka ah caasimada ayaa yimid kadib markii heshiis dhinaca hubka ah ruushka iyo dalka turkiga ay kala saxiixdeen kaasi oo ah xubin ka mida neto waxayna keentay walaac ku salaysan in turkiga uu u dhow yahay moscow dowladda mareykanka ayaa si xoogan u jeedisay iyaguna walaacooda ku aadan in turkiga iyo moscow isu dhowaanayaan ayadoo uu heshiis ku baxaya laba bilyan oo dollar arintan lagu qarash gareeyey waxaana maraykanku uu ka digay in ankara la saari doono cunuqabateyn iyo cadaadis haddii aysan dib uga noqonin heshiiskaasi dalka britain ayaa khamiistii shalay aheed waxa uu sheegay in iiraan ay leedahay ku celiya halkaasi dalka britain ayaa khamiistii shalay aheyd sheegay in doonyo iiraan ay leedahay ay isku dayeen inay jidka ka xanibaan markab saliid siday oo laga leeyahay dalka britain islamarkaasina maraya kanaalka hormos qoraal dowladda britain ee soo saartay ayaa lagu sheegay in saddex doonyood oo iiraan ay leeyihiin ay qayb ahaan falkani geysteen islamarkaasina ay dib u laabteen kadib markii ay digniin toosa ka heleen markab dagaal oo britain ay leedahay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa kacdoonkooda diiday eeday isiyagoo markaasi war ay soo saareenna ku sheegay in doonyahan ay wadeen shaqaaqooyinkoodii caadiga ahayd islamarkaasina ee wax iska hor imaada dhex marin cid gaar ah gaar ahaana kuwa ingiriiska
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo wararkii ugu waaweynaa ee adduunka inala socodsiinayey markana aan ama inala socodsiinaysay markana aan dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaha aynu jalleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta kabo iyo weliba codadka fanaaniinta farxiyaafiska iyo ilka case qays
sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirihee ka baxa ubaxu kala noocyahan egmada kugu sii haya kalgacalku dawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirihii ka baxay ubaxu kana noocyaha xigmada kugu sii haya kalgacalku daawada kurkodu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro kukulana raasqabo kurbadu haynaga hadhe nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro kukulana raasqabo kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
heeskaasi guud ahaan idaacaddeenii ayay gabagabo u ahayd cabdixakiin maxamed sharwac iyo anigoo sahre cabdi axmeda dhammaanteen waxaanu leenahay nabadgelyo
rajadu kayd bayahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa go'ay intaan keligay ragogay habeenkoo kala bartagay hurdada meeqaan ka kacay rajadu kayd bayahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa go'ay intaan keligay ragogay habeenkoo kala bartagay hurdada meeqaan ka kacay korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo karaama agtayda kuleeye kashiya laabtanaysa korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo karaama agtayda kuleeye kashiya laabtanaysa kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida